haddaba xaaladda siyaasadeed ee cusub ee waddanku galay iyo mowqifka mucaaradka ayaan ka waraysanay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka mida golaha midowda musharaxiinta falastiin axmed iimaan oo ku sugan washington ayaa madaxweynihii hore khadka telefoonka ee muqdisho kula xidhiirtay waxayna ugu horreyn weydiisay qiimeyntiisa mudaxileedka dowladda maxamed cabdulaahi farmaajo xilligii aniga aan hayay xilka iyo muddadan hadda afarta sanaha ee maanta ku dhammaatay ee madaxweyne farmaajo uu xilka hayay qiimeynteeda dadka soomaaliyeed ayaan u daynayaa oo aniga hadda inaan qiimeeyo ma rabo laakiin waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed iyo adigaba idinla wadaago maanta dalka wuxuu ku sugan yahay xaaladda maanta dalka jirtaa waxay tahay xaalad aanan la garanaynin oo annaga waaye aragnimo iyo ogaal iyo khibrad aan u leenahay aanay jirin oo horay aan noo soo marin nala soo marin muddadii burqul ka dambaysay ee dowlad dhisida soomaaliya lagu jiray mar xilligii oo muxua xilka loo igmaday ee adaha dastuuriga uu dhammaaday kuwii beddelayana aanay joogin aanay soo muuqanin oo xataa aanay soo soconin oo aan la garanayn waktiga imaanayaan in muddaday ku imaanayaan marka yacni xaalad aanan horey loo sahmin waxaa lagu yidhahda afka qalaad unexplored territory waayo hadda aan ku sugannahay marka ma naqaano waxa beri dhacayo waxa beri daba dhici doono waxa bisha daba dhici doono ilaahay hadda ma ogin waana midda ugu xun oo ummadi ay ku sugnaato waaye aniga qiimeynteyda maanta xaaladda dalku waa sidaas
qoraal aad soo saarteen xalay xilli dambe ku aadan xaaladda dalka muxuu ahaa nuxurka qoraalkiinaas haddii aad tihiin musharaxiinta midowda musharaxiinta
berraa laga hadli doo waxaa laga hadli doonaa maanta laga hadli doonaa oo mas-uuliyiintii ugu sarreysay iyo madaxda dhammaan ka hadli doono laakiin waxaan rabaa waxa ku jira waxay ahayday qoraalkaasi ummadda soomaaliyeed inaan u sheegno madaxweynaha inuu xilkiisii dhammaaday waktigiisii inuu dhammaaday ha dhammaada ee dhib ma laha ee haddii ay xataa sidii xilkiisa uu ku bedelmi lahaa oo waxa asiga ka dambeeya ay ku imaan lahaayeen ama isagu si sharciga ugu soo noqon lahaa xataa sooma muuqato marka madaxweynuhu dalka wuxuu geliyey xaalad aad iyo aad u dhib badan oo cakiran oo aan la garanayn oo cabsi badan leh oo mustaqbalkii ummadda dhami hadda uu meel dhexa ka laalaado oo ma ajnabigii ay fursad u heleen inay soo fr xaalad dalka dhinac walba laga soo farageli karo oo ajnabi uu soo farageli karo oo argagixisadu ay soo farageli karto oo maxaanku irahday kuwa dowladnimadu ay celisay oo dadka dhibi jiray ay dib usoo noolaan karaan oo ay soo farageli karaan oo maxaanku irahday qabaa'ilku iyo wax lamida madaxweynahani dalka xilligiisina ku dhammaado ku dhameeyey marka boorqadan waxay ahayd madaxweyneha xilligiisa waa dhammaaday maxaa bedelayo dalka ilaa meel cidlaa oo gabaahiira loogama kala tegayo tala soo jeedin fikirka midowda murashaxiintu ay qabaan ayaan kusoo bandhignaa annaga oo aan leenahay xaaladan kala guurkaa ee dhibka badanne si ugu dhaqsiya badan looga baxo sidaa muxuu ahay haloo haloo haloo talada sidaa hala yeelo oo hana la sameeyo golahaas dalka ka saara waktigan deg dega ee ku jira marka madaxweynuhu kulanka dhuusamareeb isaga iyo madaxda maamul goboleedyada waxay kusoo kala tageen iyagoo aan heshiis gaarin hadda ma isleedahay heshiis kale oo ku saabsan guddi dalka maamula in laga wada hadlo waxaa ka fudud in seventeen september ama toddobiiyo tobankii september heshiiskii la gaaray laga shaqeeyo oo doorasho la aado inta hadda haddana guddi laga sii doodi lahaa
maya warqadan waa ku caddahay annagu sideenaba waxaan rabnaa heshiiskii toddobiiyo tobankii september in la dhaqan geliyo ayaan rabnaaye hadda dood cusub iyo doorasho cusub iyo qaab cusub iyo ma ka fikirayno doorasho inuu dalkan aado la isdoorto baarlamaanka la doorto madaxweynihii la doortaan rabnaa heshiiskii muxuu ahaay sebtembar lasoo heshiiyey doorashadii dadbanayd si waktiga loo soo koobol daraaddeed loogu heshiiyey ayaan rabnaa inuu dhaqan galo bas guddigan golahan waxaan annaga aan usoo jeedinay caqabadaa hadda hakiyey oo heshiiskaasi uu ka socon waayey oo annagu aan u aragnay inuu madaxweynaha jamhuuriyadda ahay in maxaanku yidhaahdaay golahani ay ka gudbiyaan oo ay heshiiskii dhaqan geliyaanaan rabnaaye hadda iyo dood cusub iyo muxuu ahay xeelad cusub midna ma ahan maxaa u aqoonsan tahay madaxweyne farmaajo hadda kadib markiu xilkiisa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda ayuu ahaa sideedii february laba kun iyo toddobiyo toban ilaa toddobadii februari laba kun iyo kow iyo labaatan xilkiisii waa dhammaaday mas-uul uma aha maanta jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo dadka soomaaliyed intaba wakti ay doorteen ku karaameeyeen ku sharfeen loo dhiibay xilligiisii intii uu jiray oo dhanna ma khalad la-ayn mana xumaan la-ayn laakiin waxaa la ilaalinaya dhaqanka dowladnimada iyo dimuqraadiyadda oo xilligaas sharciga iyo dastuurka ay siiyeen madaxweynaha in loo daayo intuu joogo laakiin xilligii haddii uu dhammeeyey dalkiina aanu ka saarin ama sida uga bixi lahay taladeeda aanu haynin in lagu sii daawado oo dalka haddana qar kala dhaca ma aha madaxweynuhu madaxweynuhu raalli oo ahanaya muwaadin soomaaliyeed waayo wixii maanta ka dambeeya muwaadiniinta soomaaliyeed uu ka mid yahay laakiin tala maanta uu dalkii oo kusii hayo oo sharciyadeed ma laha maxaa laga yeelayaa firaaq siyaasadeed oo adduunyada ay digniina ka bixiyaan wadamadana aanan u wanaagsanayn in uay galaan firaaq siyaasadeed oo dowladnimo la-aan ah
ma u wanaagsana annagoo warqadayna bayaankaayna haddaad akrista falastiinay aan soo saarnay firaaqa ayaan aad iyo aada uga taxadirnay xukuumadda jirtaay inay jirto annaga problem kuma qabno howlaha dowladnimada ee socdaa oo dhan inay socdaan problem kuma qabno maxaan ku raha golayaasha jiraahay inay sii jiraan problem waxaan rabnaa bes boodhigan sida ugu dhaqsiyaha badan ee muddo kooban ah inuu doorashadii ku cayineeday doorashada dadbaneeda ku cayineeday heshiiskii toddobayo tobankii sebtembar ee lagu ay kusoo heshiiyeen muxuu ahaa dowlada dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladdii federaalka ahayd baarlamaankuna u ansixiyay inay dhaqan geliyaan muddada ugu ka ugu ugu kooban ee suurtagalkaan rabnaa firaaqna ma jiro inta muddadaas doorashada ay socotahay dalka nidaamkiisii iyo wixiisi shaqada caadiga ahaa inay dalka kala socotaan rabnaaye waa lagu kala tegay meeshuu meel garaahiira waaye in la yidhaahdo ma rab kaasi wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo u warramayey falastiin axmed iimaan dhegaystayaal waxaa naga xasuusin ah in toddobaadyadii lasoo dhaafay aynu isku daynay in aynu waraysi ka helno madaxtooyada soomaaliya ilaa iyo haatanna aynan weli ka helin jawaab